بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان وباب بيان يوم الحج الأكبر wuxuu u baabaysan yahay waaba xadiidka matnigiisii rasuulka ilaahay qowlkiisii weeye beydka inaanu xaj ahayn oonu beydkaba imanayna ma xaramkii ruux mushriga inaanu dawaaf ahayno ruuxu qaawani iyo bal yowm lxaji alakbar waa maalintii ama caddayntii yowmkan yowm lxaji alakbar xadaثnي هاrون بن سعيid الأيلي qال xadaثna بن وهب qال أخبرnي cمر عن بن شهاaب عن حmayd بن عبدالرحمن عن أbي هريرة ح وxadaثnي xرملة بن يحيى التجيبي qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاaب أخبره عن حmayd بن عبدالرحمن بن عوف عن أbي هريرة qال أنه qال sanadka xadiidku waa ka aynu soo waa dad aynu dee inagu soo wada noqnoqdo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfna markii hore xumayd ibnu cabdiraxmaan baa lafdiga hore ahaa waa kan xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf inuu yahay bal wuxuu abu hurayra yihi qaala anahu qaal bacahanii uu idiray abubakrin isidiiqo abubakr fi lxajati xajadii alatii xajadaas ama xajkii amarahu uu amiir kaba yeelay calayha xajada rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qabla xajat اlwadaaci xajkii xajat اlwadaac horteed ayuu idiray abubakr fii rahdin rahdi iyo jamaaco jumladood xaal aan kuba sugnoon kaba mid ahay rahdigaasoo yu-adinuuna ogeysiinaya fi nnaasi dadkii badnaayee mawsimka isugu yimi yowma naxri maalintii yowmu naxriga laa yaxuju bacda alcaami mushrikun laa yaxuju ma xajayo oo bacda alcaami sanadan dabadeed waa sanada abubakar uu amiirka xajka ahaa mushrikun ku gaali ma soo xajayo oo maanta dabadeed ma soo xajayo ruux mushrigi walaa yaduufu mana dawaafayo bilbeyti beytka ma dawaafayo curyaanun ruux qaawani ma dawaafayo bal xadiidka waxa uu abu hurayra inoo sheegayaa sanadii uu amiir alxaj uu abubakar ahaa in isaga iyo dad kale oo dadka ogeysiinaya iclaamkan iyo ogeysiintan inuu diray sanadaasna waxay sanadii sagaalaad ee hijrada oo sanadii sideedaad fadxu makaa dhacay rasuulka ilaahayna iyadoo waqti bili xajkuba ay bilaabmeen ayuu joogay maka iyo hareeraheeda laakiin dulqacdo xajkii ma sugin waayo carabi in badan oo kaba mid ma islaamin waanay soo xajayeenba uu tegey sanadaasna way la noqdeen wixii maka madiine kala yimi oo dhammi way la noqdeene saxaabigii cataab ibnu asiid baa amiirka xajka ahay oo dadka xajka u oogay sanadii taa ku xigtay sanadii sagaalaad markii rasuulka ilaahay tabuk kaba soo noqday ayuu xajkiina gaadho amiirkii xajka uu kaba dhigay abaabakrin dadkii soo xajaya madiine ka soo xajayeeno way soo xajeenoo way soo raaceen haddaba taas buu inoo sheegayaa imika halkan laakiin riwaayaadka ama qisadan asalkeeda waxaaba kuba yimo dee barhkeed saxiixa inooguba sugan yahay bukhaari iyo kayrkiiba markii abubakar baxay dabadeed ee uu rasuulkii ilaahay u diray xaggiiyo dadkii ay la soo baxeen inuu ka soo daba diray cali bnu abi aalib oo isaga uu rasuulka ilaahay amray aayaadka u horeeya suuradda baraa-a ama towbad in dadka lagu dul aqriyo la gaadhsiiyo dee waxaa kuba sugnayd iyadana inaanay gaaladu usoo dhowaaneyn masjidka xaraamka ahdigii iyo lala lahaayoo la burinayo muddana la siinayo afar bilooda inay dhulka maraan umuurahaasaa kuba sugnaa baltaa ogeysiinteed marka amiirka xajkuna wuxuu ahaa abubakr alina umuurahan u xil saarnaa kole abu hurayriyana caliyo bay caawinayeen ay u kaalmeynayeen jaabir iyo sacd ibn abi waqaas iyo dad kalena ka mid bay ahayn oo jamaacay ahaydbe bal abubakar idankii iyadoo rasuulka ilaahayna uu soo amray ayuu calina arrintan ay iyagii dee la fulinayaan ayuu horta abubakar iyo jamaaco kale dadka ay taa ogeysiinayeen iyadoo taasi waa inta yare hore xagga sanadan dabadeed mushrik inaanu sooba xaj ahayna xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa waxay xadiidkani uu dee kaba yimi ama la dee noqonaysa ama uu waafaqsan yahay ilaahay qowlkiisii uu yihi inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim hada aayaddu laakiin way ka caamsan tahay xadiidka oo aayaddu waxay sariix ku tahay kuba caddahay in guud ahaanba almasjid alxaraam ama xaramkabaa looga jeedaaye inay soo galaan in loo diido yani usoo dhowaan masjid alxaraam baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala xataa xaj bayaanay u jeedin xaj bayaanay u soconba weeye lafdiga xadiidkuna yaani soo xaji buu kuba yimi wuxuu markaa leeyahay dee aayadda saasaabaheda xadiidkuna aayaddan buu waafaqsan yahay maqsuudka weynay gaaladu u iman jireen maka ama masjid alxaraam xaj buu ahaa marka maqsuudkooda weyne markuu kaa ahaa ayaa xadiidka waxaa lagu caddeeyey gaar ahaan in laga manciyo xajkii dee kolle dee xajkii loo diidayna qarad kaloo loo yimaadaana min baabi awla ayuu noqonayaa almasjid alxaraamna waxaa looga jeedaa guud ahaanba xaramkii baa loogaba jeedaa bal taasi waay laa yaxuju bacda alcaami mushrik walaa yaduufu bilbeyti curyaana horeynuu soo maray oo iyagu ilaahay ugu dhawaayo baabay lahayn adigu wixii aan xumsi ahayn inay dharkoodii ay iska daadin jireen oo haddaanay xumsiga dhar ka helin ay saa ku dawaafi jireen iyagoo qaawan qurbaabay uga jeedeen dharkan ilaahay ku caasinay kuma dawaafayo ilahay waana kufrigoodii iyo jaahiliyadoodii bal markaa sanadaa dabadeedna beytka ruuxu qaawani ma dawaafayo ayay noqoto markaa sanadii ku xigtay markii rasuulka ilaahay soo xajay mushrigna ma joogin ruuxu markaa dawaafayo isagoo qaawanna ma joogin guud ahaanba sanadaa hore ayaa iclaamkan lasii bixiyey qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi fakana xumayd bnu cabdiraxmaan wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahaa yowmu naxri yowmu naxrigu maalintan dee ciidu ee yowmu naxri yowmulxaji lakbari xajka weyn maalintiisa weeye wuxuu taa u lahaana waa min ajli xadiidi abi hurayrata xadiidkan abu hurayra ayuu kaba qaatay waa istinbaad saxiixa oo wuxuu ibnu shahaab leeyahay taabicigan xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa dee qur'aanka waadaanu min allahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari taas baa qur'aankii inoogu sugan waana umuurihii dadka la ogeysiinayey macnaa ogeysiin ilaahiyo rasuulkiisa xaggii kaba ahaato dadkii la ogeysiinaya yowma alxaji alakbar maalintaasaa la ogeysiinaya haddaba qur'aanka laftigiisu kaa markuu ahaa yowmkan yowmunaxrigay iyagu dadka ogeysiinaya inay kuba dhawaaqayeenna iyagu iskalamay iman be-e ee waa rasuulka ilaahay tacyiinkii iyo amarkii bay markaas eeta markaa fulintii iclaamkan la fulinayey marka yowma naxri dhacday taasi waxay macnaheedu tahay inuu yowmu naxri yowm alxaji alakbar yahay inay iyagii waa halka uu ka daliishanayo oo aayaddii uu kaba fahmay abubakr iyo cali iyo abu hurayra iyo dadkii kale saxaabiye la socday aadaankan ilaahay yidhi waadaanu min allahi wa rasuulihi ila nnaasi yowm alxaji alakbar waxay fuliyeen yowmu naxri taasi markaa maxay tahay waa in yowmu naxrigani yowm alxaji alakbar yahay inay taas baa qur'aankina uu ahaa iyagina tanay ku camal faleen rasuulka ilaahay amarkiina way ahayd halkaas buu taabicigani kaba daliishaday in yowm alxaji alakbar yowmu naxri yahay xagga taasna kollayda waa culimmada intooda badan iyo jamaahiirtoodu say kuba tagaan inuu maalintan yowm alxaji alakbar yowmu naxr yahay sababtuna acmaasha xajka inteeda badan ayaaba yoomkaa dhacaysa waana maalintii uu taam noqonaya dee bal jamaraadkii iyo waxyaala haba harsanaadeenee la taxallulayay ee acmaashi ay bal matalan badankeeda ay dhammaanayeenba weeye oo waa say jamaahiir alculamaa kuba tagaan kuwa dee yowmu naxr in yowmu carafo kaba dhigaa way jiraan laakiin tan baana dee aayaddan iyo ficilkoodanne say u daliilkaya weeye waana siday jamaahiir alculama ay yidhaahaan marka yowm alxaji alakbar ba ilah yihi ma xaj yar baa jira oo dee mafhuumkii muxuu noqonaya haddii xajka weyn maalintiisi ay tan tahay in alxaj lasqarna meeshii jiro muxuu noqonayaa bal taas waxay dee kuba fasireen bacda salaf alxaj اlasqar inuu yahay maalintan matalan cumrada uu yahay taas bay kuba fasireen waa ixtiraaz min wahuwa alcumra waa barhkood way jiraan dee culimada qaarkood ama salafkii kaba mid ahaa oo dee xajka dhexdiisa uun qiraankiina alxaj اlakbar ifraadkana xaj asqara kaba dhigay bal aqwaalo kale way jiraane lakiin waa tay halkan dee bacdigood oo markaas salafkii kaba mida taabiciintii kaba midi ay kuba fasireen in xajka yarina uu yahay cumradii uu yahay bal markaa istinbaadkii xumayd ibn cabdiraxmaan sida uu halkan aayadda uga qaatay ama xadiidkan ugaba qaatay in yowm alxaj alaكbar yowm naxri uu yahay waa sidaas weeye ama wejka aan tilmaanay baabu fadl اxaji wاlcumrati wa ywmi carafa baabun fii fadli اxaji wuxuu u baabaysan yahay xajka fadligiisii iyo cumrada fadligeedii iyo maalinta carafa iyaduna fadliga uu leeyahay waa umuurahaas oo dhan ayuu baabku u baabaysan yahay fadligooda caddayntii xadaثna haarun ibnu saciidin اlayliy وaxmed bnu ciisa qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii makramaة bnu bukayri can abihi qaala anahu qaal bukayr ibn اlashaj baa wuxuu yidhi samictu yunusa bna yusufa yaquulu can ibni اlmusayibi yunus ibnu yuusuf baan maqlay oo ka warinaya ibnu lmusayib marka ina musayib iyo yunuskan iyo bukayr ibn lashaj intuba taabiciintii bay kaga mid yihiin oo saddex taabici baa xadiidka sanadkiisa kuba sugan ninkan yunus ibnu yuusufna kolley yunus ibnu yuusuf ibnu ximaas ayaa la yidhaha waana reer bani laith buu ahaa waa nin reer madiina kollayna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa weeye bal soo gaadhay saxaabada qaarkood iyo aanu laba kulminba waana nin siqo ahaa oo caabid ahaay oo saalix ahaa kitaabkeennana xadiidkan imakaan hayno iyo xadiidkii isagu dheeraay ee saddexda shaksiye ugu horeynba la xisaabaya ama naar gelaya oo ruuxii dagaalka lagu dilaya kii caalimka ahaa iyo kii kaniga ahaa ee xoolihiisa duruuqda khayrka kuwa bixinaya laakiin ikhlaas la-aan acmaashoodu ay ahayd xadiidkeedaasoo inoo dambeeyana sanadkiisuu ku sugan yahay waa labadaa xadiid wuxuu saxiixeenan kagaba sugan yahay bukhaarina asal ahaanba riwaayo kuma laha kitaabka bukhaarina meella kagamaba sugna ibnu xibbaan baa isagu wuxuu ku tagaa inuu magaca isweydaariyo tan ay noo taalla kaba dhiga waham laakiin de waas oo isaga wuxuu ka dhigaa magaciisa asalkii inuu yahay yus markaa imika waxaa inoo yaalla yunus ibnu yuusuf yuusuf ibnu yunus in la yidhaha la isweydaariyo yuusufka la horreysiyey yunuskan la dambaysa waa si isaga kuba tago ka dhigana san kale inay khada ama wahmi tahay laakiin halka dambena saasun baa inoogu sugan kutubta taraajumkana waa tay horreysiyaan walow hadalka ibnu xibbaanna ay soo qaataane bal waxaan leenahay waa nin laba xadiidun kitaabkeenna kuleh bukhaarina aan waxba aan kuba lahayn laakiin siqa ah oo caabid ahaa ama saalix ahaa labada xadiidna waa kan aan hayn iyo kaa inoo dambeeya marka wuxuu yihi ibnu saciid qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi ma min yowmin maalin ma jirto akara ka badan min an yuctiqa inuu xoreeyo allahu ilaahay fiihi yoomkaa dhexdiisa cabdan addoon min annaari naar uu kaba xoreeyo min yowmi carafata maalinta carafa kaba badan ma jirto oo ma jirto waa sanadii oo dhan ba isuge maalin marka la eego dadka ilaahay naarta uu ka xoreynaya ay ka badan tahay dadka uu maalintaa carafa uu xoreynaye dee ah maalintaasba xadiidka uu kuba yimi alxaju carafa ee rukniga ugu weyn arkaanta xajkaba ah taaba weyn xagga xadiidka ma min yowmin akthara ayaan aqriyey waa suurtagal dee nusooyin kala duwanna waa haysataa inay barhkiin u xarakaysan tahay ma min yowmin aktharu oo ra-da la damiyo waa haddii ay taasi dhacdo na labada wej baa culimmadu way soo qaadaan kolley labada wejna mintan min yoominta ku jirta waa iska zaa'ida weeye aktara waa khabarkii maadan maadu naafiye marka ay tahayna kolley marka la eego reer xijaaz guud ahaan waxay camal siiyaan camalka layse oo kale laysadii naafiyad ahayd marka waxay ka dhigan tahay inay ismigana rafciso khabarkana ay nasbiso taas oo kale oo dee fi sukan waa dee waxa weeyaan ahl xijaaz guud ahaan waa taa ay maada ka cabiraan kutubta naxwada maada xijaaziyada ay yidhaahaan iyada nafteeda uu nimankii reer tamiim waxa weeyaan way ihmaaliyaan oo camalkaas oo kale walow macnuu uu mid yahay nafyigii halkii yahay laakiin ma camal siiyaanoo waatay ka cabiraan maada tamiimiyada ah oo hadday tamiimiye yidhaahaan maada waa tamiimiyana ujeedadu labadii ismiba waa la yska rafcinayaa ma camal siinayaan camalkii layse oo kale haddii xijaaziye la yidhaahana manaa khabarkii way nasbinaysaa marka labada wejna halkan way ku dabdiyaan oo way soo qaadaanoo haddii aan nidhaahno marka ma min yawmin akara maadu xijaaziyay noqon mintuna zaa'ida weeye oo ma yawmun akara waa ma jiro maalin ka badan haddii aan akaru nidhaahnona waa lugo iyaduna macruufa oo maadi tamiimiyun bay noqonaysaa waa la rafcinaya labada xaalaba akarudu marfu waa khabar ahaan buu ku rafcisan yahaye maaha sifo iyo waxyaalo labada xaalaba waa khabarkii uun oo ma yawmun akaru iyo ma yawmun ama ma min yawmin akara macnaha waa macno keliya akara mid kasta waa khabarun hadalkii waa dhamaadee waxyaalaha kale inoo dambeeya waa bayaan iyo tamyiizun bay noqon bal masalan e laakiin saasay keliyiin oo xagga icraabta maadiya oo dee xijaaziye iyo tamiimiyana macnahoodu markay yidhahaan waa xijaaziyana taasay uga jeedaan hadday yidhahaan waa tamiimiyana macnaha ay leedahay taas weeye marka ma min yawmin akharu ama akara min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yawmi carafa maalinta carafa maalin ka xorayn badan oo ilaahay uu dee addoomaha uu naar kaba xoraynayo kaba badan yoomkaa ma jirto wainahu ilaahay subxaana wa tacaala layadnu waa soo dhowaanaya ee waa dunuwan laa'iqa bijalaalihi wa kamaalihi weeye maha dunu makhluuq halkan laguma shabahayo oo lagama dhigayo waa dunuga isaga laa'iqa u ah ee isaga dee jalaalkii iyo jamaal kamaalkii wainahu layadnu uma yubaahi waa faanayaayo bihim waa dadka xujaajta ah almalaa'ikata malaa'igtii ayuu ugu faanayaa macnaa de waa fadligoodan iyo tan buu muujinayaa waaba tan tan oo sida xadiis kale kuba yimi inuu ilaahay odhanayo unduruu ilaa cibaadii jaa-uunii shucsan gubran ushhidukum anii qad gafartu lahum bal eega addoomahaygii waxay ii yimaadeen iyagoo basaasaysan waxay ii yimaadeen iyagoo boodhaysan oy meel kastaba kaba yimaadeen waxaan markhaati idinka dhigayaa inaan u dembi dhaafay baa taas bal waa xadiid kaliu inooguba yimi haddaba fa yaquulu waaba tan mubaahaadkee ilaah baa wuxuu odhanayaa maa araada ay ayu shayin araada waxay doonayaan muxuu yahay haaulaa'i kuwan ay uga yimaadeen waddamadoodii xoolahoodii iyo dadkoodii ay uga yimaadeen maalkoodii ay u bixiyeen shirkoodii ay u daaliyeen waxay doonayaan muxuu yahay dee waxay doonayaanna waa ilaahay makfiradii subxaanahu wa tacaala ridwaankii iyo inuu sa kaba raali noqdo dembigoodii uu dhaafo taas baa dee ay tahayba waana tani waxay doonayaan muxuu iyo dee waana taas xadiidkaa kale ushidukum anii qad gafartu lahum ilaahay subxaanahu wa tacaala uu odhanayo uma yubaahi bihim almalaa'ikata fayaquulu maa araada haulaa bal xadiisku kolley wuxuu daliil u yahay fadliga ay carafa leedahay kii xajkiiyo cumradu waa inoo dambeeyaa taasba fadliga ay leedahay xadiis horena waynu soo maray oo ahaa kitaabkaynu ku soo maray khayru yawmin dalacat fiihi shamsu yawm اljumuca waa xadiis kitaabka kuma sugnaa maalinta ugu khayr badan oy cadceedu soo baxdaa waa maalinta jumcaha xadiidkanna waa katan kuba yimi kolley culimadu markay dee labada xadiid ama labada yoomna waabay kala fadileen waxay qaaliban kuba tagaan yoomka carafa inuu kaba fadli badan yahay maalinta jumcaha uu kaba fadli badan yahay xadiidkan khayru yawmin dalacat fiihi shamsuna markaa waxay kuba xambaaraan ee waa usbuucii markay noqoto ayaamihii usbuuca waa maalintii uguba fadliga badnayd ee maalintana marka la eego waa sayid alayaamba marka la eego sanadii oo dhan oo waa maalintaas iyada uguba fadli badan dee umuurahaas iyo dembi dhaafkaa badan iyo ay dhacayso sida xadiid kale ku yimina waa maalinta marka la eego shaydaanku ugu naxdin cadho iyo murugo badan yahay sababtuna waa dunuub aada u waaweyn oo dadku ay geysteen oo ay dee isaga xisbigiisii lagu noqday oo naar lagu geliyo ilaahay subxaana wa tacaala dhaafayo xorayntan uu dadkii naar iyagoo waajibsaday kaba xoraynayo taas baa waxa weeye keenaysa kaydkiisaas iyo murugada iyo naxdintiisa badan keenaysaba marka bal fadligii carafa halkan waa inoogu sugan yahay xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can sumayin mawla abi bakr bn cabd الرaحman kollay sumayii horeynu usoo maray oo ninkaa imikaanso haynay yunus ibnu yuusuf ayay isla dabaqa yihiin ama suu xafnu xajarku uu kaba cabiro saadise weeye waana nin hiqaa weeye oo kollay boqol iyo soddonkii qudayd lagu dilay abibakr ibn cabdiraxmaan ibn xarif ibn hishaamna m ayuu mawlihiisa can abi saalixin isamani can abi hurayrata abu saalixna waa ninkii in badan isagoo abu hurayre iyo keyrkiiba kaba warinaya aynu soo aragnay nacaalimo hiqaa weeye abu saalix kunyad magaciisu waa dakwan ee asamaan waa xirfadiisi iyo shaqadiisii waa subaglihii oo ninka dee subaguu yimid azayatna waa la yidhaha waa zayt waa xirfadii waa dee imika lafdigani waa imika nisbo weeye facaal dee waa ta nisbo ay utimaade xirfooyinka waa kaa isagu markaa iibiyo oo kale iyo iyo dee zaydka iyo waxaana waa ka shaqayn jiro waa iibin jireen can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi alcumraةu cumradu ilى اlcumra waa maca alcumrati ama dee madmuumatun alcumra waa cumra marka cumradii kale ee dee iyada kaba dambeysay loo geeyo ama ka horeysay kafaaratun kafaaray noqonaya limaa baynahumaa wixii dhexdooda dhacay ee dunuub ahaa walxaju xajka almabruuru xajka isagoo mabruurka ah maqbuulka lagu fasiray waa kaa ilaahay aqbalay ama se almabruur waa kaa isagu ruuxi dee dhexdiisii uu ku samafalay wax mukhaalafo ah wax macsiyo ah ama ha noqoto waxyaalihii dee xajka dhexdiisa loo diiday ama macsiyadii kale guud ahaanba lamu iman oo waa xajka isagu dee mabruurka ah bal matalan aan wax ismiyo oo raacay jirin oo markaa lafdigo albir wa addaacaba in maqbuulkana waa la yidhi oo dee ka qabuulkiina calaamadiisay kaba dhigeen ama waxaa lagu garanaya waa ruuxii oo markuu soo noqdo de si uu ahaan jiray kasii fiicnaadaba in bal waxa weeyaan xajka haddaba mabruurka ah laysa lahu uma sugnaanin jazaa-un abaal uma sugnaanin ila aljanna oo isaga lama odhanayo dembigaasaa lagu dhaafaya aya waxaas iye jaziis oo arrintiisu kuma koobna dembi in lagu dhaafo un kuma koobna jaziisu wuxuu noqonayaa in dee ruuxii jannaba uu ku galo oo janno uu ku galo uu noqonaya وxadaثnahu سacيid بن maنsuuri وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr بn xarbi qaaluu afartooduba waxay yidhahdeen xadaثna sufyaan bnu cuyaynata xa وxadaثnii mحamed بn cabdimlki الأmawiي qaala xadaثna cabdالcaزيز بn الmkhtaar can shayrin xa وxadaثna بn نmayri wa mحamed بn cabdالlahi qala xadaثna abi abihi ba cabdالlahi بn نmayr qaala xadaثna cubaydالlahi xa وxadaثna abu kuraybi qaala xadaثna wakiic xa وxadaثnii mحamed بn الmثنى qaala xadaثna cabdالرaحman جamيعا can سfyana kul haؤulaaءi can sumayin bal dad badan buu israaciyey kollayna sumayigii baynu soo maray ee awla abi bakrina abi saalix kaba warinayay bay dhammaanba intan dambe ka wada warinayaan xadiiskuna waa kii aynu hore soo maray oo dhan qolooyinka hore afarta sheekhay muslim leeyihe hore sufyaan ibnu cuyeyne ayuu ku joojiyey haddana suhayl ibnu abi saalix baa sanadka dariiqa labaad waaba aabihii laakiin maanta waa sidaa udhaxaysa san arkayno dariiqa saddexaad cubaydullaahi bnu cumar ayaa isaguna ahaa laakiin dariiqa afraad baa waxa uu wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyaga waan siraacinaynaa xadaثna abu quraybin xadaثna wakiic naxa iyo xadaثna moxamed ibn musana xadaثna cabdiraxmaan ibnu mahdi jamiican labadan dambe oo ah wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi ba ayay ka warinayaan can sufyaan wa sufyaan marka maxaa inoo soo baxaya sufyaan ibnu cuyeyno marka ugu horeysa ku sugan suhayl ibn abi saalixa marka labaad ah cubaydullahi ibnu cumar oo marka saddexaad ah iyo sufyaan thawri sufyaan ka dambe waa thawri eh wakiic iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi hadday sufyaan idlaaqaan waa thawri ee ibnu cuyeyne ma idlaaqaane intaas baa waxa weeye dhammaantood baa can sumayin sumayi bay xadiidkii kaba wariyeen can abi saalixin can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam bimili xadiidi malikin xadiidkii malik aynu oo kale markaa kolley xadiid kaleo fadliga xajkuna waa inoo dambeeyaay horta xadiidka horta hore inta inoogu sugan cumradu fadliga ay leedahay iyadoo kolley axaadiid lamida halkii weysadii aynu kuba soo maro dee salaada iyo cumradii baa wada socday inay kafaaro noqonayaan wixii udhaxaysa oo bal cumradii labadii cumro intii u dhacaysay wixii ruuxa kaba dhacay ee dembi ahaabaa ilaahay kaga dhaafaya kolley xadiidkuna wuxuu daliil u yahay loona daliishaday cumradii oo lagu celceliyo la badsadaa inay shay mashruuca tahay waayo waa kan fadliga weyn rasuulka ilaahay u sheegay hadduu ruuxu mar cumraysto haddana mar labaad uu cumraysto intii labada cumro udhaxaysay kafaaray meesha noqonaysaayo waa boorin layskuma boorinayo ciddii ay u suurto gelaysay takaraar iyo ku celcelin cumradii lagu celceliyo ee waana in kolleysay ahlu cilmiga intooda badan yidhaahaan halkan imaam malikiya ama maalikiyada laga soo naqliya sanadii mar keliya ayuun baaba dee ay cumradu waxa weeyaan jidaysnahaysaayee mar wax ka badan karaahay noqon barhkood baa laga soo naqliyaa salafkii kaba mid ahaa bishii cumro wax ka badan lalama imanayo kolley qolooyinkaa sanada yidhina waxay eegeen rasuulka ilaahay ficilkiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dee cumradiisii kolley sanad dhexdeedun bay dhacday laakiin dee tarkiibkiisan iyo axaadiisan qawligaa ayaan haynaa waana ti aynu soo marnay xaj caaisha inay toban cisho dhexdood ama taas laba goor ay cumraysatay taas waa taas cumro xajkeedii on uba taam noqona lakiin xajkeedii raacday qaarina ahayd iyo cumradii kale iyada nafteedu markii dambe inay saa yeeli jirtayoo iyadoon maka kaba tegin haddana ay cumro xajka dabadii cumraysan jirtay xadiidkeena kitaabkeena kuba soo aragnay anas ibnu malik baa dee hadduu baaqi noqdo onuu noqon ayaa hadduu joogo hadduu timihiisa yar madoobaadaan un oo markay timihiisu madoobaadaan ee uu waxyar xeeri karayo ayuu bixi jiro waa iska soo cumraysan jiray bal ibnu cumar la arag isagoo rajab iyo shawaal wada cumraystay bal markaa waxaan leenahay dee intoo dhan ba waxaa ka sarreeya xadiidkan imaka aan hayne e cumrada oo lagu celceliyo bal matalan kol haddii ay tahay waktigeedii waayo ruuxu hadduu xaj ku dhex jiro xajkii kuda dhex jiro dee camalkii xajka ayuu ku jiraa markaa kol haddaanay cumro markii hore uu soo raaciyo aanay ahayn xataa ayaamaha uu xajkii kaba taxalule laakiin uu fadhiyo mino si uu jamaraadka u tuurto wakti cumro maaha ayaa culimmadu yidhaahno waktigeedii maaha waxaan ayaamaha ahaynba kolley waa wuxu fasaxa ruuxuna haddii wakti uu dee meeshii ma aha lama laha isagoo maanta xeertoon wax uu gooyaba lahayn haddana berri ku noqo maalintii labada gelin iyo dee laba ayaama isku xigta wada isagoo wuxuu gooyaba aan lahayn ku noqnoqono taas ma aha lakiin waxaan leenahay takraaru lcumra xadiisku waa siduu inoo faa'iideynayo waa nastay dee caamatu ahlicilmi ay kuba tegeen waxyaalo kalena ay noo xoogeynayaan oo dee xajkan isagu wakti keliya un la sugayo wakti kale aan ansaxayna lama laha sanadii oo dhan baa wakti uba ah ayaamaha uu ruuxu xaj ku mashquul yahay u mooye bal taas xadiisku waa tuu inoo faa'iideynayo xajka mabruurkiina kolley waa inoo soo socdaaba xaj kale ayaa inoo soo socdo kaas dee inuu ruuxu dembi dhaaf weyn kuba mudanaye waa taa wixii laguma fasiray kolley waana isku dhow dhow yihiinuun xajka aan isdhusus aanu kuba sugnayn iyo kaanay macsiya kaba dambayn iyo macsiyo dhexdiisa kaan lagulaba iman iyo kii maqbuulka ay calaamada kaba dhigeen si hore inuu kaba fiicnaada iyo muhimku waa xajka uu dhameeyey ruuxu wixii looga baahnaa xajnimo uu iska ilaaliyeyna wixii layskaba ilaalinayay marka horena ikhlaas iyo ilaah daraaddii ay ahayd ajrigiisu maba aha dembigaasaa laga dhaafaya lama odhanaye jaziiisu janno ayuun buu noqonaya xadaثna yaحyى بن yaحyى وزhayr بن xرb qala yaحyى أخbarna وqala زhayr xadaثna jrيir عan maنصuur عan أbي xاazim عan أbي هurayraةa qala أnahu qaal abu xaazim de kolley waa nin aynu soo noqnoqdo de abu xaazim kalena waynu soo aragnay waa laba taabicuun lakiin ninkan abu hurayre ka warinaya ninkaa sahl ibnu sacad ka warinaya inay laba kale yihiin kitaabkan kusoo kala baranay waa ninkii abu hurayre kaba warinaya kaa kale ka weynaa salman waa nin de bal markaa magaciisa la odhanayo weye qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man ataa ruuxa yimaada hada lbeyta beytkan waa soo xajay weeye beytkan uu yimi falam yarfus macnaa ficil hadal xun aan kuba hadlin rafas qowlka fuxshiga waa la yidhaahaa oo de waxa weeye taas yarfus falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxajna waxyaalihii lagu fasiray waxaaba kaba mid ahaa rafaska ama uxila lakum laylata siyaami rafata ilaa nisaa'ikum taas jimaac baa lagu fasiray iyo kulankii dumar lala kulmayay ayaa laydin baneeyey habeenada ramadaanta intaan weli dee waktigii la afxidhanayay gaadhin bal taasna weye oo hadalkii xumaa jimaaci waxaa kaloo rafat la yidhaahaa waxyaalahan dee calaaqada rag iyo dumar ka dhaxaysa oo dhan wixii dee bal taas jaanibka hadalkii ku tacalluqsanaa xodxodashadii iyo hasaawi iyo bal waxyaalahaas iyo hadal qaad jaanibkaa la hadal qaado oo dhan ba rafat waa la yidhaahaa haddaba ruuxa isagu beytkan yimaada ee aan hadal xun kuba hadlin aan waxyaalaha bal dee hadal qaad jimaaca aan waktigaa banaanayn iyo hadal qaadkii iyo ka sheekayntii iyo waxyaalahaas aan lababa iman saxaabada qaarkood waa ibnu cabaas oo kale ayaa wuxuu ku koobayay rafadkan dee marku jaanibkaa la idhaaho sida dee azariya ay kuma fasireen kelimatun jaamicatun likuli ma yuriidu rajulu min almara waa hadal jaamic aho wax alla wixii ninku dumar ka doono oo dhan shamlinaya rafadkii macnaha dee bal masalan xataa jimaac ba intaan la gaadhin ayaa wuxuu ibnu cabaas kuwa koobayey wixii dumar lagula hadlo kaley dumar lagula hadlo macnaa maxay ka dhigan tahay ruux hadduu muxrim yahay dumar aanu ag joogin oo uu hadal qaado waxyaalaha dee si uun wuxuun ay soo maraan oo kale rafadkii kumuu dhicin dee kan imika kolkol bakfiradii ka hor joogsanaya kumuu dhicin oo kale ibnu cabbaasa waxaa la arkay iyadoo dee lagu soo soco waa muxrim buu ahaa wuxuu kusoo socay si ibnu kathir iyo aayadda tafsiirkeeda uu kusoo arooriyo dee makaa lagu soo jeedayba de waaba kaa dadka muxrimiin oo rag un khaas ahaayo isagoo raaxiladiisii wado mala markaa kaba dhaadhacay toddobadeeda maroojiyey lahaa de waa beyt cid hore tidhi wahuna yamshina bina hamisan in tasduqi dayru nanika lamisa waa kaley kelimada sariixa nanika lamisa lamisa waa ismu dee mar aba ka soo qaad markaasaa la yidhi adoo muxrima ayaad hadaladaa ku hadlaysaayo markaasuu yihi arafat ma khudiba bihi nisa waa wixii dumarka agtooda laga yidhaaha e laakiin hadal dee bayd aad iskaba taasoo aan dumar agjoog la joogino malaa ruuxu neefkiisii uu kuba kaxaysaniyo waxyaalo taasi rafadkii maaha bal markaa ibnu cabaas baa kuba khaas yeelaye muhimka kolley in waxaa lagaba dheeraada guud ahaanba weeye ruuxaa baydkii intuu yimi falam yarfut walam yafsuq fisqi iyo macsiyo aan laba iman wixii maxduuraat ulixraamu kuba dhaca dee fisqi bay halkan noqonayaan xajkii ku tacalluqsan wixii kale fisqigii kale ahaa waktiga kaleba waa la isu diidaye laakiin markan uu camalkan ku dhex jirana arrintii baa sii weynaanaysa uu kasii dembi weynaanaya uu sii adkaanaya markaa xurmadii baa sii adkaanaysa ine marka kaleba fisqiga laysuma ogolayne aan wax fisqigana laba iman rajaca uu laabmaa ruuxaasi kamaa waladatu ummu isagoo dembi ka maydhan oo si hooyadii ay ku dhashay isagoo kalea macnaa xadiidku waxaa buu keenaya dembigiisii oo dhan ama kabiire ha noqdo ama sakiire in rabbi subxaana watacaala kaba dhaafayo si uu marintii uu soo dhashay uu dembi ka ahaa isagoo ka ayuu soo noqonaya waana fadli aada iyo aada u weyn weeye وxadثna سعيد بن منصور عن أbي cawانة وأbي الأحوصيxa وxadثna aبوبكر بن أbي شhيبة قال xadثna وkيع عن مسcر وسفyان xا وxadثna بن المثنى قال xadثna محمد بن جعفر قال xadثna شعبة كل هؤلاءi raggaa dhamaantood yuu sheegaya markii hore labaa wada socday أbو cawانة وضاح الyشhكري iyo أبوالأحوص سلام بن سليم waa labadaa nin waa mid laba سعيد بن منصور baa kuwa kaba wariyey haddana muxuu yihi can مسcr وسفyاn waa wakiiع baa ka warinaya مسcr بن kidam iyo سفyاn الthawri weeye labadoodaas waa laba kale طريqa saddexaadna waa شhucبة شhantaas weeye ayaa xadiidka waxay ka wada wariyeen can mansuurin mansuur markii horeba sanadku inoogu sugnaayo waa mansuurkii abi xasim ka warinay waana mansuur ibn الmuctamir imaamkii macruufka ahaa bhada اisnaadi isnaadkiisii ahaa can abi xaazimi can abi hurayrata wa fii xadiiثihim jamiiعa laakiin raggan dambe xadiiskooda maxaa ku wada sugnaa man xaja falam yarfus walam yafsuq macnaa waxa weeyaan jariir ibn cabdilxamiid oo mansuur riwaayada hore kaba wariyey laftigiisu man ataa hada lbeyta iyaga qolooyinkan shanta ah oo hadda mansuurun iyagu kaba wariyeyna man xaja ruuxa soo xaja markaa riwaayadan kuwa kalun baan ataadiina ku fasiraynaa walow dee ay ka caamsanaan karto oo haddii la yidhaha man ataa hada lbeyta beytkan ruuxa yimi kii cumro u yimi iyo kii xaj u yimiba imaatinkii way noqonayaan oo riwaayada hore cumradii xataa meesha kama saaraysa ruuxa hadduu beytkan yimaado dee camal iyo nusug buu u yimi cumru u yimi ama xaj rafat iyo fusuuq kama dhicin inuu ajrigaa mudanayo taas bay keenaysay laakiin riwaayadan kale waa ruuxii soo xajay cumradii fadli kale ay leedahay alcumratu ila alcumrati kafaaratu lima baynahumaa bay leedahay markaa maxay dhahan ruuxii isagu xaj uba yimi rafat iyo fusuuq aanu kaba dhicin ayaa mudanaya inuu dembigiisii isagoo ka maydhan uu laabmo bal markaa waxaan leenahay waa xadiid keliya kole hadduu yahay sheekh keliya laga wada warinayo ata iyo xaja un bal laftiga atana uu ka acamsan yahay xaje uu ka acamsan yahay ataada waa ruuxii u yimi xaj baan iskaga fasiranaynaa sida riwaayadan dambe ama qolooyinkan shanta ah laftigooda inoo caddaynayo xadaثna سacيid بن maنصuuri qaal xadaثna hushaym عan sayaari عan abi xaazimi عan abi hurayraةa عan الnabiyi slى الlahu عalيه waslم mila waa xadiidkii hore lakiin yaa isbedelay mansuur ibnu muctamiro lixdii hore ay ka wariyeen xadiidka bedelkiisii waxaa yidhi sayaar abulxakam alcanazi ama sayaar ibnu wardan oo hore aynu usoo aragnay abuxaazim ka warinaya lakiin xadiidku waa lafdigii hore iyo kii aynu soo baxno isku lafdi iyo isku macno wey baabnuzuuli bimakata lilxaaji wa tawriihi duuriha degidii bal markaa maka la degayo ruuxii xaajiga ahaa iyo aqaladeeda jamcu daarin weeye dhaxalsiintii dee ujeeddadu aqaladii la milkiyayo ciddii milkiday ay dee dhaxlayso oo dadkiisi ay kaba dhaxlayaan oo la iibsan karo oo la kirayn karo oo de waa waxyaalaha aqal la leeyahay un sida magaalooyinka kalen makaba ahayd ruuxii aqal lahaa dee aqalkiisi waa laga dhaxlaa hadduu dhinto wuu iibsan karaa wuu rahmi karaa waa kirayn karaa bal makana aqaladeedu inay taasoo kale yihiin oo dadkii reer maka ee iyagu aqaladan lahaa waxay milkiyayaan sida meelaha kaleba guryaha kaba dhisan loo milkiyo bal taa inay yihiin ayuu baabkeedii yahay bal kolley waxaa dee keenay waaba arrin iska daahira la odhanla maxaa meelaha kale ka soocaye bal waa inoo dambaysaa sababta tarjamadan iyo dee axaadiidan ayuuba timiya xadaثnي abu الطاhir وxrmlة بن yaحyى qal أخbarana بن whb qal أخbarana yuنس بن يزيd عن بن شhهاب عن علي بن حuseين أخbره may أنa علي بن حuseين أخbره أنa cمر بن عثمان بن عفان أخbره عن أsامة بن زaيد بن xاariثة أنه qاal sanadku kolley horta cidimo cusba ee dee dadkii un baa yar in la taam yeelo un magacoodii si loo yar garto un imika waxaa jirana waa ibnu shaab imaamkii weynaaye zuhri baa xadiidka wuxuu ka warinaya cali ibnu xusein wuxuu yidhina cali ibnu xusein baa isaga u waramay cali ibnu xuseinna waa imaamkii alubeytkii waktigiisii iyo casrigiisii ninkii uguba mudnaa ahaa ama dadkii dee islaamkaba aclaamtoodii ugu waaweyneyd ba ahaa uguba mudnaa zayn lcaabidiin cali ibnu xusein ibn cali bn abi aalib weeye zayn lcaabidiin haddaba zayn lcaabidiin baa ibnu shaab u waramay waa laba taabici markaa cali bn xuseinna muxuu ugu waramay ana camr bna cuثmaan ibna cafan waa nin kaloo isna taabiciya cuثmaan ibna cafan dhalo kitaabkana aynu hore usoo aragnay ayaa u waramay akhbarahu cali bn xusein buu u waramay markaa saddex taabici baa sanadkii ku sugan sanadkuna waa yar dheer yahay oo dee markaas wuxuu gaadhayaaba ibnu hishaam markay ka dambayso adigu saddex isaguna taabiciya saddexna way kaba hor waa toddoba ayuu sanadku kolley waa asaniidii naazilka ahayd ee muslim walow dee sideed iyo sagaalba kitaabkaan kusoo aragnay ana can usamat bni zayd bni xarisata anahu qaala usama wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow atanzilu miyaad degaysaa fii daarika ma gurigaagii bimakata waa markii ay imanayeen kolley fatxu makana hadalka malaa wuu yihi xajkiina waa lagu yihi waanayn labada laftiba waa inoo soo socdaan imaka tani waa waqtigii xajkiisii ma markii maka lasoo geli doono halkeed maka ka degaysaa ma gurigaagii baad ku degaysaa aad lahaan jirtay weeye intay aanad kaba hijroon aada lahaan jirtay ee maka faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hal taraka miyuu ka tegay oo lana annaga miyuu nooga tegay caqiilun caqiil min ribaacin aw duurin wax guryo a miyuu nooga tegayba caqiil baa wixiiba wada iibsaday oo guryo noo hadhay oo maka noogu hadhay maba jirto ribaac waa jamcu rabcin rabcina waaba almanzilun amase waa almanzil aladi yashtamil calaa abyaat ba yidhahan waa aqalka dee qolal iyo waxoogaa ama aqal iyo roonun taas baa rabci laba yidhaha meeshii la degayayna rabci guud ahaan waa la yidhaahaa duurna de waaba ama awd waa litanwiic ama waaba shaki eh jamcu daarin weeye oo ujeeddadu miyuu nooga tegay oo uu noo reebay ninkii caqiil ahaa wax guryo ah miyuu noo reebay wuxuu noo reebay ma jirto markaa guri aan ku dego oon leeyahay ama aanu leenahay maba jirto hadal kuwii noo socdaa waa kan wa kana caqiilun caqiil wuxuu ahaa warisa mid dhaxlay abaa aalibin abaa aalib huwa isaga iyo wa aalibun aalib isaga iyo aalib baa abaa aalib dhaxlay walam yarisu muu dhaxlin jacfarun jacfar walaa caliyun shay-an waxba kamay dhexlin waxay u dhexli waayeenna liannahumaa kaana jacfar iyo cali waxay ahaayeen muslimayni laba muslim ay ahaayeen wa kaana caqilun wa daalimun caqiil iyo daalibna kafirayni laba gaal bay ahaayeen ee abahoodna muslim ma ahayne markaa ruuxii muslimkaana gaal ma dhexlayo iyagaa dhexlay bal xadiidka horta bal duruqdiisaan iska yar wadaya si aan in yar aan ugu yar joogsano una ama aan waxyaala u yar bayaamino xadaثna mحamed بn mihran الraزي وبn abi cmr وcbd بn xumayd جamيعا عan cabd الرزاq qala بn mihran xadaثna cabdالرزاq عan mcmr عan الزhriy عan عaliي بn xuseyn عan cmr بn cثman عan usamaة بn زayd waa sanadkii makaan soo aragnay usama yihi qultu ya rasuul الlahi ayna tanzilu gada beri halkeed degaysa ayaan ku idhi buu ihi wadalika fii xajatihi xajadiisii baanay ahayd xiina danowna min makata markaan maka usoo dhowaanay faqaala wuxuu uhi wahal taraka lanaa caqiilun caqiil miyuu nooga tegay manzilan wax buuri ah waxba noogama tegin weeye istifaamtu waa linafyi waxadaanii moxamed ibnu xaatimin qaala xadaanaa rawx bnu cubaadata qaala xadaanaa moxamed ibnu abi xafsata wazamcat bnu saalixin qaala xadaثna بن شhihaabi عan عaliي بn xuseyni عan cmr بn cثmaan عan usamaة بn زaydi أnahu qaala ya rasuul الlahi ayna tanzil غada in shaء allah wadalika zamn الfatxi cibaaratii hore ka duwan markii hore fii xajatihi bay markaa wadalika fii xajatihi zamankii fatxi bay ahayd oo qaala wahal taraka lana caqiil min manzilin caqiil miyuu manzil nooga tegay kollay malaa intii xaj aan kuba jirnayna markii rasuulka ilaahay mino kaba imanaya halkeed ku degaysaa iyo waxaad degi doonaa shicbiga ama khayfu bani kinaan iyo halkii ay isku bahaysteen ay gaalnimada ku heshiiyeen ee de iyo muqadiicadii taas baynu soo aragnaye horta bal dariiqan dambe waa ibnu shihaab une laakiin waxaa ka warinaya nin moxamed ibn abi xafsa la idhaho nin horeynu soo marro oo saduuq ahaa kollay maaha siqa iyo martabadii saree ruwaadda nin kalea maanta la socdo zamcat bnu saalix la yidhaha aljanadi hore umaynaan soo arin xadiidkan oo keliyuu ku leeyahay waana maqruun maqruun waxay ka dhigan tahay nin kaluu la socdaa keligii wax maaha waana nin daciifa zamcat bnu saalix nin daciifa weeye muslimna halkanunbuu wax kaga wariyaa isagoo maqruuna keligii wax kama warine waa ruux kale ayuu ku laran yahay oo la socda moxamed ibnu abi xafse ayaa la socda si kale wax magama wari waaba halkan oo keliyana meel kale ma aha ee maantana waa maqruun oo dee laguma tirinayo marka shardiga muslim la leeyahay ama rijaashiisi imaka laguma tirinayo dee isagoo maqruuna oo cidi la socoto ciddii kale ama isxoogeyn ay isxoogeeyeen taas uu bal xadiidkii noqday wax lagu warin karo ama kii kaleba cumdadaya hadduu ruuxa kale siqo yahay marka ay tahay taasay riwaayadu tae kol haddaanu keligii laga warin ee rag kaloo sidaasna way jiraan oo kitaabka dhacay bal waxa weeyaan maaha dee rijaashiisi iyo shardigiisii ma noqonayo bal marka haddii aan dee laba waaqaco siday barhkood ishaareen labada goorba inuu yidhin labada goorba maka waa yimi labada goorna usaamo waa la socday bal taasaan kaba dhigna waase haddii kalena riwaayada horean iskaba raajax yeelanaynaayee waxaa meeshii adigu jiray un horta rasuulka ilaahay su-aashana la weydiiyey ayaa wuxuu ihi caqiil waxba noogama teginoo waa kan xadiidka inoogu cadoo caqiilku waa ina abi aalib waxaa kaloo daalibku dee abu aalibba kunyadii waxa lagu kunyooday waa ninkii ugu weynaa cali iyo jacfarna walaalay ahaayeen bal arrin bay culimmadu soo naqliyaan oo xaggan nimanka walaalaha waa arrin dee yar naadira afartooda yidhaahaan mid kasta aba ka kale toban sanadood buu ka weynaa cali baa ugu yaraa jacfar toban sanadood ba jacf kaba weynaa cali caqiilna isna markii dambe uu islaamaye toban buu ka weynaa jacfar daalibna isna toban kaleu kasii weynaa dee maha taasi inay isku hooye ahaayeen waxa weeyaan un waa da-da bal meeshii dhacday marka in daalibka iyada abu aalib loogu kunyooday maalintii beder isaga iyo caqiilba way wada socdeen oo xagga gaaladay ka wada socdeen oo dagaalka beder sidaasay ku yimaadeen caqil dadkii la qabtay buu ahaa sida adeerkii cabaasba loo qabtay iyo qoyska wixii laga qabtayna cabaas baa fidyadii bixiyo waa noqday laakiin markii dambe ayuu isagu islaamay kollay fadxuma ka horteedba waa islaamay in adugu taas uu islaamay bal matalan kollay xunaynna malaa dikri buu ku lahaa laakiin dikri badan daa'if iyo waxyaalo ma lahayn markii dambe laakiin ilaa cahdigii mucaawiya ama yaziid ibn mucaawiye khilaafadii isagoo indhabeelay markaas iyo waktigiisii ayaabu dhintay oo bal nin saasuu ahaa kollay dee caqibna waa lahaa ama daalib iyada maalintaasaa dad ugu dambeysay beder baa dad ugu dambeysay ujeedo dadkii la qabtee gacanta muslimiinta ay ku dhigtay kumuu jirin makana kumuu noqon oo dadkii markii dambe la noqdayna makana kuma noqone malaa dhexahaas ayuunbu adigu dee orodkii iyo baxsigii iyo taa ayuunbu mala helayaa meelaha uu ku dhintay laakiin daalib waxa la waayey maalintii beder baa la waayey oo isagana halkaasi arrintiiso caqiil bay markaa wixii guryi isugu markaa biyo shubteen marka xaggan caqiil sida u iibiyeyna rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolley malaa gurigiisuna halkaasunbuu kuba sugnaa walo barhkood ay kaba dhigaan dee yar cabdimuaalibnimo abuaalibin ugu weynaayo caadadooda ina ahayd midka reerka u weyn ba waxaan wada qaadan jira taa isaga wuxuu la wareegaya degitaan rasuulkii loogu nisbaynayo laakiin meesha waxbaa jiray markii dee iyagu kolley waa si lagaba yeelay dadkii hijrooday iyaga un mayhayn abu sufyaan bal dad aan qoyskiisa ahayn oo dadkii xulafada lalahaa sida qoyskii reer jaxash oo kale on cidi kaba hadhin oo kale iyo waxoodii wada iibsaday abu sufyaan baa iibsaday marka wixii dadkii ay kaba tegeen muhaajiriintu eena cidi iyaga kaga hadhin dee dadkii ama ay hadday qoraysh ahaayeenna u dhowaa ama hadday xilfi xulafo ahaayeen dadkii xilfiga iyo laba lahaa ayaa wixii gacanta ku dhigay oo iibsadayoo markaa markii labadan dee cali iyo jacfar wax kamay herine daalibna waa kaa dhintay caqiil baa dhulkii iibiyey markii dambe deeta waxa dee dhul jirayba ama guryo jirayba may jirinoo taas baa adigu ay tahay oo arrintu ay tahay xagga bal marka arrinkanna oo de masalada ay tarjamadii uga daliil noqonayso rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kol hadduu yidhi waxba noogama tegin oo caqiilla gurkii waa iibsaday taasi waxay daliil u tahay uun guryahan reer maka ama maka inay la mid tahay uun bilaada kale la xukumta ay tahay markaa guryaheedu dadkii lahaa ay leeyihiin oo dadkii lahaa ay leeyihiin saa daraaddeed lagaba dhexlayo inay iibiyaan oo ay kireeyaan oo ay cid siiyeenna ay u bannaantay kolleyna waa saa dee bal matalan halkan oo kale xadiidkan inoo keenayo dee ilaahayna subxaanahu watacaala bal matalan kolley aayadda suuratu matalan markaan eegno in xashri oo kale dadkii fuqarada ahaa ee muhaajiriintaha ilahay muxuu kaba cabay aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim guryahoodii uu nisbeeyey waa guryo iyagu ay lahaayeen oo laga soo saaray ehelkoodii laga soo saaray taasii ay jireen oo bal markaa waxa weeyaan kolley masalada khilaaf baa yar jira culimada qaarkood sida dee maalikiyada iyo xanafiyada oo kale iyo ayaa waxay ka dhigayaan in dee dhulkanba cunwo lagu furtay oo iyaga milkigoodiiba uu markaa meesha uu kaba baxay marka in la dego uun mooyaan ay ku intifaacaan mooyaane tasarufaad kale oo la kala dhexla iyo la yeesho iyo la iibiyo inaanay lahayn taas oo kale bal laakiin shaafici iyo masaladna kolley isaga iyo isxaaq ibnu rahawe iyo axmed ibnu xambal iyo munaadaro kolley kutubta ay soo naqliyaan oo masalada munaadaro dhex martay khaasatan isxaaq iyo waxaa wada hadlaya shaafici masaladay ku wada hadlayeen axmedna xaadir buu ahaa makana waa la joogay oo kutubta laynoogu soo naqliyaa jiro adilo kala duwan tiriyey oo keenaysa inay dadkani guryahoodii leeyihiin oo waxay leeyihin ay kuba tasarufayaan ayin waana siday dee bal matalan ahlu cilmiga intooda badan ay kuba tagaan waana sida waaqaca maanta jirtaba iyo quruunba jirtayba oo dee si kale may jirin ee bal markaa waxa weeyaan xadiidkutu inoo faa'ideynaya inay dadkii inay dee bilaada kale la xukum tahay waa taas inta inooguba sugan waayo waa kan rasuulka ilaahay sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu wixii ay lahaayeen dee markuu iibiyey wax iyagu markaa u hadhay ba aanu jirin dee ta tasarufkaasna lama burino tasaruf aanu awood u lahayn lagama dhigin ba baabu jawaazi liqaamati bimaka wuxuu u baabaysan yahay nagaadigii bal baabu bayaani jawaazi liqaamati nagaadi lagu nagaado bimakata maka banaanideed lilmuhaajiri ruuxii ka hijrooday minhaa maka kaba hijrooday bacda faraaqi alxaji waalcumrati xajka iyo cumradu intay dhammaadeen dabadeed halaaثata ayaamin saddex maalmood oo habeenadoodu ay la jiraan bilaa ziyaadatin ziyaada la-aan tani waa xukum dee dadka waktigaa hore uun dadka xukum jiray buu ahaa waayo dadkii intii aan fadxumo ka dhicin ka hijrooday ilaahay daraaddii ugaba tegey dhulkan looma ogolayn maka inay dib u degaan looma ogolayn laakiin xaj bay u imanayeen oo cumray uba imanayeen waxaa markaa ay tahay oo loo rukseeyey ruuxii isagu qabla fatxi maka weeye bacda fatxi maka iyada dee daar islaam bay noqotay meel laga hijrooda may ahayne dadkii fatxu maka hortood ka tegey ilaahay daraaddii ugaba tegey waxay meel ilaahay daraaddii ugaba tegay inay kusoo noqdaan may lahaynba hijradoodii baa dhaawacmaysay marka laakiin maxaa loo rugseeyey hadday soo xajaan markay xajkoodii dhammaystaan bal saddex habeen iyo saddex cisho inay iska sii joogi karaan intay hawlahooda dhammaysanayaan cumradna sidaas oo kale lakiin intaa wax ka badan looma ogolayn axaadiistay taasi nooguma imanaysaa waana dadkii ka hijrooday un iyada ninkii bilaad kale ka hijrooday maaha ninkii bacda fatxi maka iyo taa fatxi maka ay ugu soo gaadhay maaha waa qabla fatxi maka dadkii ka hijrooday xdثna cبdاللh بن مسلمة بن قعنب qال xdثna سلyمان yعن بن بلال عن cبدالرحمن بن حمaيد أنه سمع cمر بن cبدالعزيز يسأل الصائب بن يزيد يقول bal xagga سندka cبدالرحمن بن حمaيد wa cبدالرحمن بن حمaيد بن cبدالرحمن بن عوف mar dhaweyd baan soo haynay abi cشhرkan caawa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf horena isagu inoogu soo noqnoqdaa lakiin isaguna waa taabici ninkan cabdiraxmaankan abihiina waa taabicuun oo cabdiraxmaan ibnu xumayd ibna cabdiraxmaan ibnu cawf isaga hore umaynaan soo aragay lakin dee axaadiis dhowr ah ayuu leeyahay oo soo noqnoqon doonta waana nin taabici oo hiqa ah oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa haddaba ninka cabdiraxmaan ibnu xumayd baa wuxuu maqlay khaliifadii raashidka ahaa cumar ibnu cabdilcaziiz oo weydiinaya saa ibnu yasiid isaguna waa saxaabi yar oo maalintii xajatulwadaacba joogay oo aynu hore usoo marray ibnu ukhtinamir horeynu usoo marray saa ibnu yaziid saxaabi yar weeye ninkaas buu weydiinayey oo muxuu lahaa yaqulu cumar baa wuxuu ku lahaa hal samicta miyaad maqashay saa'ibow fi liqaamati nagaadiga bimakata maka lagu nagaanayo waa ninkii ka hijrooday weeye shayan wax aad dee xukumoo ku tacalluqsan iyo waxaad maqashay iyo wax cilmi oo halkaa kuba tacalluqsan ood maqashay ma jira taasuu ku lahaa cabdiraxmaan ibnu xumaydna wuu fadhiyaa faqaala saa'ibu saa'ib baa wuxuu yihi samictu lcalaa bna alxadramiya ibna alxadramiy way calaa ibna alxadramiyi ayaan maqlay waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaay oo mujaabu dacwo ahaa rasuulka ilaahay waqtigiisiina hajar ama baxrayn baaba u diray uu joogay abubakar iyo cumar waqtigoodiina waa joogay laakiin cumar baa khilaafadiisii markii dambe basre u naqliyo intaanu basre gaadhin ayuu saxaabigani dhintay oo kollay waa nin mujaabu dacwo ahaa calaa ibn alxadrami rag kaley walaala ahaayeenna waa jireen quraysh iyagu maahay laakiin way la deganaayeenu walaa walaaladii waxaa kaba mid aha ninkii la odhanayay camr bnu alxadrami waa ninkii ugu horreeyey gaalo laga dilo ninkaas waa camr bnu alxadrami xoolihii maalintaa la qaadayna waa xoolihii ugu horreeyey gaalo lagaba helay khamus laga bixiyo inta shan meelood loo qaybiyo khamus lagaba bixiyo camr bnu alxadrami waana dee markaa kollay muslimiintana kollay malaa hadalla kaba soo gaadhay oo maalin malaa ay dee rajab bilatay ama ay bilanaysay waa bil xurmale jumcadul aakhirna ay baxaysay ayay arrintan u dhacday oo markaasay yidhaaheen bilii xurmada lahaa bay banayseen iyo waxyaalo dee ashar alxaraam bishahr alxaraam iyo adigu taasi ama yasaluunaka can shahr alxaraam iyo waa qisadii iyo umuurihii ay kuba soo degtay saxaabigii cabdullahi bnu jaxshi baana sariyo yaroo kooban bay ahayd oo ay saleen oo rasuulka ilaahay muhimo gaara uba diray arrintani way qabsatay taasoo dee markaa camr bnu alxadrami markii dambena dagaalkii beder waxyaalihii shiday markii laysu yimi ee laysu soo dhawaadee kol yar sulux yar muuqday ama uu doonayay cutbat bnu rabiica dadka inuu yar kala celiyo ninka camr bnu alxadrami oo isaga xilf la lahaana diyadiisii qaato bal abijahl waxyaalo kala shiday oo bal matalan sidee aan loo wada hadlin oo dagaalka u dhaca dawaanatii dhacday isagii keyrkiiba lagu dilay bal taas waa waa walaalkii camr bnu alxadrami macnaa awalu mushrikin qutil ayuu ahaaba maalkaasna waa awalu maalin khumisa fi lislaam waa ninkan walaalkiia lakin waa saxaabiga jaliilka axaadiistiisu aad bay u yar tahay oo xadiidkan iyo ayuu labada saxiix ku leeyahay bukhaari iyo muslim xadiidkan uu ku leeyahay mala abi daudna xadiid kale oo rasuulka ilaahay isagoo sira waraaqu soo qoray oo fabada binafsi marka hore magaciisuu horreysiiyey taas baa ku qorayn abi daud bay kuwa sugan tahay taasna abi daud iyo xadiid kale oo ibnu maaja oo markaa uu joogay baxrayn oo kale iyo dee dad islaamay iyo dad aan islaamin oo walaalaa jirtay wuxuu lahaa dee ninkii muslimkaa laba nin oo midna waa islaamay midna ma islaamin xaa-id ama bustaan baa kaba dhexeeya deetuu lahaa ka muslimkaana qaybtiisa cushurkii baan kaba qaadayay macnaa ujeeddada waa cushrigii zakada kan kale gaalkaana kharaajkii ayaa kaba qaadaya waa xaa-id keliya oo kana qismigiisii kharaaj uu ahaa kana qismigiisii cushri lagaba qaadaya xadiidkaasoo ibnu maaja waa inta uu kutubta lixda ah kuba leeyahay saxaabigani wax axaadiisa uu kuba leeyahay haddaba wuxuu markaa yihi صaxaabigaas ayaa yihi samictu اcalى bn اxadrami yaqulu samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaqulu xaal uu ku qowlayo ilmuhaajiri ruuxii muhaajirka ahaa waa kii maka ka hijrooday weye maha muhaajir dhammaantii iqaamatu halaaثin waa saddex ma habeen ama iyo saddexdoodii maalmood weeye nagaadigood baa usugnaaday bacda sadri waa bacd alfaraq min alxaji weeye sadr waa fulida laga fulo mino ee la dhamaysto taa dabadeed bimakata maka inuu ku nagaado intaasuu leeyahy kaanahu yaquul waaba isagoo le laa yaziidu dee intaa kama ziyaadinaya waxa laga yaaba intan inay daraajba tahay xadiidku waa intaa riwaayaadkiina way inoo dambeeyaan waa kuwan xadaثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana سufyaan بن cuyaynaةa عan cabdiلرaحman بn xumaydi qaala samictu cmar bn cabdالcaزيز yaqulu ljulasaai waa waqtigiisii malaa khilaafadii dadkii may khilaafadii maasahay markaa ma noolayne dee madiinaba waali buu kaba ahaa waxaa laga yaaba waqtiyadaa uu waaliga madiine kaba ahaa waayo ama khilaafadiisii saa'ib ma noolayn waqtigaas cumar bn cabdilcaziiz baan maqlay isagoo dadkii la fadhiyey kuleh maa samictum maxaa maqasheen cilmi ah fii sukna makata maka degitaankeeda waa khaasatan dadka muhaajiriinta faqaala saa'ib bnu yaziida ayaa wuxuu yihi samictu lcalaa calaa ibn اlxadrami baan maqlay saa'ib baa loo saxaabiya aw qaala alcalaa bn اlxadramiy qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yihi yuqiimu uu nagaanayaa almuhaajiru ruuxii muhaajirka ahaa ee maka kaba hijrooday bimakata maka wuxuu ku nagaanayaa bacda qadaa'i nusuki intuu camalkiisii xajka dhammaystay dabadeed ama dee nusugiisii halaathan waa saddex cisho ayuu kuba nagaanaya dee habeenadood وxadثna xسن بن الحلواني وcبد بن حmayd جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xdثnي xadثna أbي أbي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن صالح wa صالح بن kaysاn عن عبدالرحمن بن حmayd أنه سمع عمر بن عبدالعزيز عمر بن عبدالعزيز يسأل صائب بن يزيد faqaala saa'ib oo isagoo weydiinayaan maqlo markaa saa'ib baa yidhi samictu alcalaa bna alxadramiy yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul halaatثu layaalin saddex habeen maalmahoodna way la jiraane ayuu yamkusuhuna nagaanayaa almuhaajiru ruuxii muhaajirka ah ee dadkii hore uga hijrooday maka bimakata maka bacda sadri inta laga fulo xajkeeda acmaashiisu ay dhammaato dabadeed وxadثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana cabdالرaزaq qal aخbarana بن jurayji وamlaahu عalayna imlaan cabdالرaزaq baale ibn jurayj xadiidkan waabu noo yeedhiyey yeedhin bay kaga qorteen aخbaranii ismaaعil ibn mحamed ibn sacd ismaaعil ibn mحamed ibn sacd ibn abi waqaas horeynuu soo aragnay ana xumayd bna cabdالرحman ibn cawf aخbarahu waa halkii cabdالرaحman ibn xumayd ibn cabdالرaحman aabihii u ka warinayey maanta ismaaعil ibn mحamed baa kaba warinaye ana صaaئb bna yaزيd aخbarahu ana اlclا bn الxadramiy aخbarahu can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam qaala makaثu الmuhaajiri waa maserkii un nagaadiga ruuxa muhaajirkaa bimakata maka uu ku nagaanayaa bacda qadaaءi markaas waxa weeya nusukihim intii nusugiisu dhammaaday dabadeed camalkiisii uu yimi sida xajkii oo kale uu dhammaaday dabadeed halaathan waa taas maksuhu waa maksu lmuhaajiri lmubaax waa maktigiisa u banaani halaathan an yamkusa halaathan wey intaas wey inuu saddex habeen iyo maalmahoodii ku nagaado balse baa nuskooyinka muslim intoodii badnayd dhacday barhkoodna waxaa dhacay halaathan oo la rafciyo iyada markaa carabtu waa caadi o dee maktuna waa mubtade halaathanna khabarkii bay noqon imaka nasbadan halaathan la nasbiyey ayaa dee ay noqotay inaan qadarno ficil nasbiye aan qadarno oon idhaahno maktul muhaajiri bimakata waxa weeye nagaadiga ruuxa muhaajirkii maka uu ku nagaanaya bacda qadaa'i nusukihi ee isaga u banaani waa inta u banaani halaathan an yamkusa halaathan way inuu saddex habeen iyo maalmahood nagaado وxadثnي xajاaج بن شhاacيr qال xadثna الضحاk xadثna الضحاk بن مkلd qال aخbarana بن jurayجi بhda الاسناadi mثla baabkii waan israacinay kolley macnuhuna waa inoo cad yahaye xadiidka macnihiisu waxa weeye dadkii ka hijrooday maka intii aan fadxu maka dhicin ayaan waxa umay banaanayn inay maka degaan waa dadkaa iyagu ka hijrooday maka inay maka degaan laakiin maxaa loo baneeyey haddii ay xaj u yimaadaan ama cumro ama wax kaleba markaa ay camalkoodii dhammaystaan ay u yimaadeen inay saddex cisho ay iska nagaadaan waa intaa ay nasanayaan ama daal goosanayaan hawlahoodii dhammaysanayaan intaa aanay kaba ziyaadin bal taas baa xadiidku yahay halkana waxa ay u daliishadaan sida shaaficiyada iyo qolooyin kaleba xadiidkan saddex cisho oo meel lagu nagaadaa ruux musaafiri uu kuba nagaadaa ma laha nagaadi meesha la degan yahay xukumkeed ma laha markaa ruuxii dee magaalo soo galayba socotona ahaa ma degayo waa ka baxayaa saddex ishuu nagi yahayba saddex ishuu kuba nagi yahay salaadii waa iska gaabinayaa soomkii wuu iska daynayaa adigu ruksadii safar lahaa waa ruksaysanaya xataa cunwaankaasoo kale uba dhigtaa waxa weeye nasaa-i baa dhigta kitaabkiisa sunanta waa maqaamkii waa dee nagaadigii dee keenaya ruuxu inuu salaadii gaabiyo rukhastii safarka usoo wato laakiin hadduu dee balka waayo iyagii saddex cisho ayaa loo rugseeyo saddex cisho waa inay dee safar xukumkii un leedahay weeye ee aanay ahayn ruux degay laakiin intii inka badan looma ogolayn kolleyna malaa waa culimada intooda badan qowlkoodu malaa dee intaa in yar bay ka kordhiyaan oo horeynu halkii qasriga ugu soo marayo dee marka aanu islahayn maanta bax berri bax hawshaada markay kuu dhamaato baxo taasi uu sii wadan karo laakiin muddo uu goosto afar cisho uunoo ay ka ziyaadsan maalintuu soo gelaya maalintuu baxayay hadduu nagaadigeed goosto kolley xanaabilada agtoodna koob iyo labaatan salaadood bay kaba dhigan intii bay kaba dhigaan rasuulka ilaahay markuu soo galay maka iyo markii ummado u baxay udhexayso koob iyo labaatan bay kaba dhigaan in dee wixii intaa ka badan ee uu ruuxu ku talagalay inuu salaadii markaa dee uu taam yeelayo oo xukumkii muqiimka uu yeelanayo bal xadiidkana jaanibka waa loo dariishaday walow dee rasuulka ilaahay ficilkiisu intaa uu kaba badnaa umuuro taa ku tacalluqsana aynu hore usoo maray haddii arrintuu ruuxu uu yahay un xaajadiisu markay dhammaato uu leeyahay aada baxdid oo hadday maantaba u dhammaato uu baxayana taa inuu sii wadi karo o ruux musaafira una uu yahay taasna horeynu bal umuuro ku tacalluqsan soo mare bal waxaan leenahay xadiidka waa arrin loo dariishaday say u dariishadeenna waa jaanibkaasoo rasuulka ilaah iyaga muddadaa kamuu dhigin dad nagaaday laakiin intaa wixii ka badan niman nimankii meeshii iskaba degay oo hijradoodii markaa hadhow nuqsaan iyo waxyaala kuba imanayso taas buu noqonayaaba o bal saas baan iyagii loo ogolayn arrin kalena xadiidka way u dariishadaano xadiidka laftiba bacdu qadaa nusuki intuu nusukiisii dhamaysay dabadeed dee ruuxan saddex isho sii joogayaana dawaafulwadaaca lamuu iman dawaafulwadaac kol haddii uu la yimaado ruux waa baxaya macnaa saddexan cisho waa intaan dawaafulwadaac aanu la iman kol hadduu dawaafulwadaac la yimi waa inuu baxa uun haddii kale dawaafulwadaac ma noqonayo markaa taasaa maxay u daliishadeen dee waa inaanu dawaafulwadaacani ruuxii maka iska joogay iskaba degay iyo ninkii reer maka ahbo laguma lahaa inagu haddaynu halkaa iskaga hadhno dawaafulwadaac laynaguma laha marka maxay ka dhigeen cibaado mustaqilo ah ka madax banaan xajkii oon xajkii kaba mid ahayn inuu yahay xajkii aan kaba mid ahaynoo waa tan xadiidka ay kuba timi bacda qadaa'i nusuki nusugiisi waa dhammaaday intuu dhammaaday dabadeed muu saddex isho sii shoogaya hadhow markuu baxna dawafulwadaacii uu laba imanaya inay dawafulwadaacii horteed weeyo tani markaasay u daliishadeenba inuu cibaado mustaqilla yahay ka gooni ah oo waa kaa ruuxii dee iska degay makaba ama reer makaba aan laguba lahayne bal waa iyaduna nooc kaloo daliil ahaan ama istidlaal ahaan oo xadiidka laftigiisa loo dariishaday xoogaa yar baan baabkan kaga daraya baabu taxriim makata wasaydiha wakhalaaha washajariha waluqadatiha ila limunshidin cala dawaam baabu bayaani taxriim maka maka bal xurmadeeda ay tahay beled xurma leh oo aanay banaani dee taxriimkeeda wasaydiha waa taxriimi saydiha ugaadheeda xaramnimadkeeda oo ruux wixii ugaadha ee xaramka dhexdiisa kuba sugan ruux markaa muxrima iyo mid kaleba inaanu inuu taabto bal inuu didiyo meeshiisa kaba eriya aanay uba banaanayn wakhalaha daaqeedii ama waa doogeedii iyo waxyaalahaas washajariha dhirteedii iyadna goyntooda la gooyo taasi wax banaan inaanay ahayn waluqadatia waa wixii la helay ee iyada dad kaba lumay ilaa limunshidin ruux weligiiba sheeg sheegayo oo yaboohinayo marna aan milki ahayn un mooye in la qaato ruuxii kale islaasta bilaada kale markaad sanad tacriifiso iska qaado taasi inaanay u banaanaanayn ilaa limunshidin cala dawaam bal umuurahaasu baab u yahay xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandariyu qaala akhbarana jariir can mansuuri can mujaahidi can daawusi can ibni cabaasi qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ywma alfatx maalintii fatxu maka ayaa wuxuu yihi fatxi makata waa maka fatxigeediie laa hijrata hijro macnaa maka laga hijroodo daar islaam bay noqotay daar xarbi ma aha markaa hijro maka laga hijrooda ma ahano ma jirto taasba weeye oo macnuu maaha hijraba maba jirto waayo intaa gaalo iyo islaam ay jiraan intaa cadow dee markaa uu jiro hijradii ma go-ayso daar xarbi laga hijroodo daartii islaamka loo soo hijroodaana waa camal mashruuca un laakiin tani maxay tahay waa hijro min makata maka laga hijrooda daar islaam bay noqotayba taasi iyadu way dhammaatay oo hijradu taasba maa de haddii laba yidhaaha laa hijrata hijro macnaa fadligeedu la mid yahay hijradii qabla alfatx taas xataa bilaad kaleba laga soo hijroonaya islaamkii waa faafay ruuxi halkiisu iskaba degi karaa camalkiis dee diintiisina u kuba muujin karaa baahidii badnayd ee dad badan loo qabay si ay jihaadada uga qayb qaataan taasi way yaraatay taasna laguma fasiraana laguma fasiri waayo walakin jihaadun walakin ay dariiqu taxsiili hawaab wey manaa dariiqa ajrigii hijrada laga heli jiray oo kale lagu helayaa waa jihaadun jihaad acdaadii lala jihaado iyo waniyatu niyo khayrkii la niyoodo oo macnaa dariiqii fadaaishii hijrada kuba sugnayd lagu kasbanaya waa jihaad iyo khayrkii oo la niyoodo waa khayrkii iyo acmaashii fiicnayd oo la niyoodo kaas ba ruuxu fadligii kale iyo ajrigii hijradoo kale uu ku gaadhaya waida stunfirtum haddii laydinka bixin dalbo bixitaan laydinka dalbo macnaha ninkii madaxda ahaa amiirkii waa meli khaliifadii ay u idin weydiistay inay ghazwi iyo duulimaad usoo baxdaan oo u idinku yeedho ghazwi matalan iyo duulimaad fanfiru markaa baxa oo dee waajib buu idinkuma noqone waida stunfirtum fanfiru kolley jihaadki waxay ku tacalluqsanay kitaabka uu kuba imanaya taasi iyadu waa mid horta intaa waa yidhi wa qaala yowma alfatxi waxaa kaluu yihi maalintii fatxi fatxi madkata ina hada lbalada beledkan waa makuu sheegayaa xaramahu llahu ilaahay baa xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati walarda xurmuu u yeelay xaram buu kaba dhigay maalintii samooyinka iyo dhulka uu abuuray fa huwa beledkani xaraamun waa duu xurmatin weeye mid xurmo leh aan bilaada kale lahayn bixurmat illahi ilaa yowm lqiyama bitaxriim illahi taxriimkii ilaahay uu xaramka kaba dhigay waxyaala meelaha kala banaan aan banaanayn isaga dhexdiisa in lagu sameeyo ilaa maalinta qiyaamaha taxriimkaasi waa mid soconaya taa wey wainahu shaniya lam yaxila muu xalaal noqonoo alqitaalu dagaal lagu dagaalamaa fiihi beledkan dhexdiisa liaxadin axad umuu banaanaan qabli axad igama horeeyeyba ee ilaa maalintii samooyinka iyo dhulka la abuurayna xaram buu ahaaye cid loo fasaxay inuu beledkan dhexdiisa kuba dagaalamo aniga iga horeeyey ma jirto walam yaxila lii ana xalaal ima noqon qitaalkaasi ilaa saacata min nahaari waa maalintii uu soo galay subaxdii ilaa casarkii weeye saacaddu maaha intan de aynu naqaano kolley waa maalintaa inteedii badnayd waa saacad maalina uun mooye mar kale aniga layma fasixin oo intii maalintaas maalintii labaadba iyo waktigaa markii la dhaafayba xurmadiisii kale ay kaba mid ahayd in lagu dagaalama inaanay banaanayn way usoo noqotay fahuwa xaraamun bixurmat illahi ilaa yowmi alqiyaamati maxaa kaba mida khasaaistii xaramnimadiisa laa yucbadu lama goynayo shawku qodaxdiisa waa geedkiisa xataa qodaxda lahaa walaa yunafaru lama eryayo sayduhu gaadhiisi kol haddaan meeshiisii lagama eryayn in laba dilo ama wax la gaadhsiiya dee hadalkeed badaa lamama dilinayo ama meeshiisii lagama kicinayo walaa yaltaqidu ma qaadayo luqadadiisa ilaa man carafaha ku weligiiba sheegaya caddaynaya yaboohinayo sheeg sheegaya mooyaane ruux isagu qaad leh muddo intaad hayso ood sheeg sheegta marka dambe aada yeelatid sida bilaada kaloo dhami kaas uma banaana inuu qaado walaa yuqtalaa lama goynayo khalaha waa daaqeeda kale alkhalahana waa adigu doogeeda ayuu noqonayaayo say ahluluquu yidhaahaanba alkhala iyadoo uu lafdigu maqsuur yahay waa daaqan qoyan baa khala la yidhaha waxaa kaloo laba yidhaha alcushbu marka alcushb iyo alkhala waa isla mido waa wixii qoyanaa haddii alxashiish la yidhaha ama alhashiimna labadaasna waa kii engegnaa laakiin alkala haddii la yidhaaho kii cawskii iyo doogii qoyanaaba labadaba alkala daaqi dhammaantii waa la odhanaya daaq baaba la odhanaya lafdiga alkalana wuu jamcinaya kii radbiga ah iyo kii engegnaa alhashiim iyo alxashiishna waa kii engegnaa cawskii iyo dee kaa hashiimku waa mid aada usii engegaybo mala jijabaya kan kale ee alkhala iyo alcushbuna waa marka uu qoyan yahay haddaba lama goynayo walaa yukhtalaa khalaha faqaala alcabaasu cabaas ba wuxu uhi ya rasuula allahi ila lidkhira idkhirka mooye waa nooc nabaadka iyo daaqoodaa kaba mid ahaa oo dee horena aynu marar usoo aragnay janaa-is iyo meel aan kuma soo aragnay kaasun mooye kaana uga soo reeb buu leeyahy uu rasuulka ilaahay buu u laqinayaa istinahan inuu kaa ugaba soo reebo fa inahu liqaynihim wuxuu usugnaaday kani kooda xadaadka ah ee biraha tuma iyo weli buyuutim aqaladooda oo macnaa waxa weya waa nooc daaqi kaba mid ah oo idkhirkaa la odhanayay kollay dee bidabdi anigu soomaali ahaan kuma garanayo wuxuu leeyahayna ruuxan isagu saaiqa ama xadaadkii kaa biraha tumaya intuu soo gurtuu dabka ku shidanaya waa mid aqaladoodana markay aqalkii dhisaan iyo qoryo dul dhigaan kolley ciid iyo sii darkadaheenii baa lagu markaa dusha ay kaba saarayeen meelahan khashabka ay isaga yimaadiyo qoryo ayay ku gufaynayeen taas waxaa kaloo riwaayo ku timi waliqubuurihim xabaalahana markan ay meydkii iilka dhigaan ee ay lebinkiiyo waxyaalahaas ayay meelaha bambanaan ayay idkhirkan isna ku gufaynayeen bal markaa haddaba qubuurtoodii iyo aqaladoodii iyo qaynkoodii waxyaalahaas aan looga maarmahayn dee xaramka dhexdiisina waa ku yaallaa haddii la yidhaaha goyninana iyadoo loo baahan yahay baana la goosanahayn kaas buu ihi markaasu faqaala yihi ila lidkhira dee waxyi ahaana ma ijtihaadaan idkhirka mooyaane wixii kale daaqiisa ahaa lama goynayo وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر موشيغ يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال هل كان قتال بدل كده القتل ودلك لما بدنين وقال لا يلتقد لقضته وهي لفتي ولا يلتقد كريا لا يلتقد لقضته ولقضتنا كل وقافت يضوان ضمننا ما خيبينه ولو تاسنا لو ضبطي أو وحيد اللي هليي luqada ilaa man carafahaa ku calaa sabiili daawama tacriifina mooye laba xadiis oo umuurahan ku tacalluqsan ba insha allahu tacaala baabka inoogu dambeeya bal wixii xadiiskan iyo axaadiista kalena dee mar baan wada eegi doonaa waxay isla dheeriyiine waxyaala ay kuba kala duwan yihiin sida taxriimku goormu ahaa ma waktigaas dee taxriimku yowma khalaqa asamaawaati walard se ibraahim baaba taxriimkan waa xadiid bay inooguba imaanaysaa bal markaas baan xadiidka insha allahu iyo umuurihiisa aan yar eegi doonaa wallahu subxana wa tacala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك